bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhur faylweyb ha ka dhowaada sana qodobada warkaana duhurnima idaacadda radio baydhab ahaan shaanka door korona gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo magacaabay guddi baarlamaanka guddi baarlamaan ee doorashada agalka sare ku shaqeeya doona dagaala kordhiih gobolka bokool ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh iyo madaxda maamul goboleeda oo kulan kuladhay khilaafka arrinta somalilan afhayeen cusub oo la magacaabay ciidanka booliska dowladda qaar ku mideh golaha qaar ku mid eh goobaha ganacsi ee magaalada jowhar oo geeka hiran wefdi kale oo ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal oo geeka deri kismaayo akhbaaraadka banaanka duhurnimaadun radio baydhabo senhaytiyo dhegaystayaal waybaanka door korona xildhibaano baarlamaan oo lanqeybi lacagka iyo ka gaddayan gawaarida raaxada duhur fayle dhegaystayaal waa ahad taariikhdana iyo eeta labaatiyo shanta bilo toddobaad labada kun labaatiyo kowkantaasi wahayna qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabaha anshaan ka door koroonay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan duhur fayle dhegaystayaal gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhagta cali siciid fiqi yageeka magacaawi xubnaha xildhibaanada golaha wakiilada ee qabashada doorashada agalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xubnaha guddiga oo ka kooban tumiyo kow xubnood ayooyba isku dhaha doorado doonana guddoon iyagoo oo ku shaqeeya doona sidii xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed yo-oon doorado lahaayeen xildhibaanada agalka sare oo deegaan doorashadii eta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa noqday maamulkii labaad ee magacaabo guddiga xildhibaanada ee doorashada xildhibaanada agalka sare iyadoo oo horey in magacaabeen maamulka magacaabay maamulka jubbaland geeka oo ka beeganta labaatiyo shanta bilo toddobaad lamada kun labaatiyo kow ayaa qorshaha wayba usahay in bilaawata doorashada xildhibaanada agalka sare balse iyo dibandhiidii sababo la xiriir dowlad goboleedyada oo badi aan dhammaystirna habraacii lan loo qabado lahay doorashada xildhibaanada agalka sare magacaawista gudoomiyaha golaha gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor siciid cali siciid fiqi kudib weyba warbaahintan akhriyay gudoomiye ku-geenka koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya bismillahi raxmaan iraxiim maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo shan bishii toddobaad laba kun koo iyo labaatan golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu magacaabayaa guddiga doorashada ee xildhibaanada aqalka sare marka sidan ayaan warqaddan u akhrinaa ujeeddo magacaabid xubnaha xildhibaanada guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo guddiga hirgelinta qabashada doorashada aqalka sare markuu arkay gudoomiye ku-xigeennada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu la tashaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu qiimeeyey aqoonta iyo khibradda xubnaha ay u leeyihiin arrimaha doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu xubnahaas hoos ku xusan u magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare lambar kow xildhibaan cusmaan buulle macallin lambar labo xildhibaan aamina isaaq maxamed lambar saddex xildhibaan ibraahim macalin cali lambar afar xildhibaan ibraahim xaaji xasan lambar shan xildhibaan qaasin maxamed abuukar lambar lix xildhibaan xareedo ibraahim xuseen lambar toddobo xildhibaan maxmuud sheekh maaxi yuusuf lambar siddeed xildhibaan abshir diiriye nuur lambar sagaal xildhibaan mukhtaar maxamed aadan lambar toban xildhibaan cusmaan nuur aadan fiile koo iyo toban xildhibaan cabdifataax maxamed cali abroone waxaa ku saxiixeen guddoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed ambasador dor ali saciid fiqi
magacaabistan iyo kuwayase hilla geekiyo kabeegnayti labaatiyo shanta oo lan astay in la doorado agalka xildhibaanada agalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyadoona maamulka koonfur galbeed soomaaliya use noqdo maamulkii labaad ee use magacaabo guddigan ku shaqeeyo qaabkii lahaan doorada lahay xildhibaanada agalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhinaca kalena gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa saacado kahor hadeerihii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaye weli warkii duhurnimo ee reediyow baydhabo ayaa dhegaystayaal la socotaan dagaal uusan dhexeeyay ciidamo ku tirsan haan ethoobiya oo ku tirsan ciidamada midooda afrika ee amisom iyo hubno ku tirsan ururka al-shabaab yagee kawayba iyo isu kudhiyay degmada waajid ee gobolka bokool dagaalka yowayba isu ku dambeeyey kudib markii sida la sheegay al-shabaab iyo weeraran saldhigga ciidamada ethoobiya iyo kalayin dhinaga waqooyi ee degmada waajid ee gobolka gido waybana meelaas ku dhiyay dagaal culus oo lanis adeegsaday hubka noociida silgadiisan dadka degmada waajid ee xarunta gobolka bokool yowaybayo sheegeen in rasaasta iska adeegnis adeegsadeen lamada dhinac iyo hadiyo hadeertii xaafado ku tirsan degmada waajid balse in sheegna khasaare khasaaraha khasaaro dad shacabe ha ku deeri dagaalka weerarka yowayba wararka yowaybayo intaasi ka darahayna in ciidamada etoobiya madaafi iyo ka garaacin deegaano andhow degmada waajid ee gobolka bokool oo laku tuhumaay in weerarkaas qaadan maleeshaadka ururka al-shabaab balse lan sheegna khasaare dad rayida ku deeray dagaalkaas geeg kudhii duleedka degmada waajid ee xarunta gobolka bokool wararka un hadda helhayna yowayba sheegahan in degmada waajid ee gobolka bokool iyo sheegahan in xaaladda iyo etaada to-eedan degan islamarkaasina dadka baabuurtaha iyo goobaha ganacsigaba yo-oyin haano si aadeen shaqeeyahaya wale warare dhegaystayaal halka korora wararkan iyo barnaamijyadaana dambiga ku dhegaysado doontan haddii ay bunaraalo ku nagada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada oo kulan kuelhaday khilaafka cisboonadii ee ku saabsan arrinta somalilan faahfaahinta qodoboreedkan weynayn sii dhammaystiraase leyla ibraahim ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa madaxweyneyaasha dowlad goboleedada ayaa xalay qadka zoomka kulan gaar ah ku yeeshay inta uu socday kulankan ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyneyaasha maamulada ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta doorashooyinka la filaya inay dalkan ka bilowdaan iyo arrinta somalilan oo khilaaf oogan uu ku taagan yahay sidoo kale madaxda ayaa ka wada hadlay hirgelinta soo jeedinta guddiga dib u heshiisiinta gobolka gedo ee maamulka jubbaland iyo xalinta caqabadaha weli ka jirta qabsoomida doorashada dhacaysa ilo ku dhow dhow shirka ayaa sheegay in madaxda dowlad goboleedada ay aada uga kala aragti duwan yihiin arrinta somalilan sida muuqata ay madaxda dowlad goboleedada xiriiro la kala leeyihiin labada garab ee siyaasiyiinta somalilan kala hogaamiya cabdi xaashi iyo mahdi guuleed kulankan ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo maanta markii saddexaad uu dib u dhac ka yimid doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo markii hore loo qorsheyey inay bilaawato labaatan iyo shanta bishan julaay ee labada kun koob iyo labaatanka oo maanta ku beegan eedyada mahadsanta leyla ibraahim taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed hijaar yaa afhayeen cusub oo magacaaway ciidanka booliska soomaaliyeed kudib wareegtaha kubadda hafiisyey afhayeenka cusub ee ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya yaa lag magacaaway inuusu noqda cabdifataax aadan xasan oo use bedelo afhayeenkii hore ee ciidanka booliska gaashaan leh sadeeg aadan doodisho oo hilkaas laku qaaday jenaraal cabdi xasan maxamed hijaar ayaa faray afhayeenka cusub ee ciidamada in use si toose ungududa waajibaadkii shaqo ee lang egmadi isagoona xalay cabdifataax aadan markiinku horeyti use la hadlay warbaahinta waana ku hadalay bur-aad laha qoobaday afhayeenka ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa warbaahinta ankorbi howlgalladii iyo sameeyeen ciidamada booliska iyo dhibaatooyinka xiliyada qaarko qaarasho ku dhiyayeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka qaar ku mid ee goobaha ganacsi ee magaalada jowhar oo geeka hiran wararka hanoo dirahaya magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa hawaybayo sheegahan in geeg hiranyin inta badan goobaha ganacsiga magaalada tallaabadan iyo ganacsatada qaadeen sida la sheegay kadib markii maamulka degmada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle use ka amray ganacsatada in iyo biyan lacago la sheegay in la kihirow goobaha usakafatahi webiga shabeelle ee magaalada jowhar iyo tuulooyinka hooskoyow magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle qaar ku mid a ganacsatada yowaybayo sheegeen in laka amaray in yobiyan lacagkan dhexayta labaatan kun ilaa boqol kun oo dollar islamarkaasina seen awoodna bixintaas sadaha iyo sheegeenaha taasna iyo ka beddelan siyo sheegeen ganacsatada magaalada jowhar shaqo roojin oo guud ahaan degmada jowhar laku dhagangeli sidoo kale waybayo sheegeen in iyo dalbada in biyaan qeyb ku mid ah lacagaha lagu fadow balse maamulka jowhar ayaa ku diidi sida iyo sheegeen ciidanka ciidamada ammaanka ayaa hiraabnimaadun rooji dibadba cabasho ah oo iyo kuminaan bahaayeen lacagtan iyo diidayin oo tirada badan siyo sheeganan awoodna baawurleyda koholgalow gobolka shabeellaha dhexe ayaa horey shaqaroojin aan sameey iyagoo oo cambaaray iyo oo ku cabuday lacago dheeraad ah oo laha korogi wafduus ku socda guddiga doorashada heer federaal oo laha ka dhawaay kismaayo magaalada kismaayo ee caasimada dowlad caasimada ku-meel gaarka ah dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo weybahagee ka markala deray wafdu ka socda guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo usukubahi magaalada muqdisho ee caasimada dalka wafdiga guddigan iyo hubno la socday iyo weybah iyo garoonka diyaaradaha kismaayo ha ka dhawaayay guddiga hirgelinta doorashooyinka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale hanaasa oo langalbihi dhina ah xarunta madaxtooyada jubbaland guddiga doorashooyinka heer federaal ayoobayo ka kulamo shalgadiisan iyo la qaado doonana qeybaha shalgadiisan ee ururada bulshada ururada bulshada rayidka jubbaland iyo madax madaxda maamulka iyagoona kula hadala doona doorashada dhiyi doonta shalay shalay yaweyba magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose deray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro iyo wafduu hogaamiyay islamarkaasina meela iyo kuwaden dardargelinta doorashada agalka sare doorashada agalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa hageeka la koodi in bilaabata waana ku bilaabata guud ahaan waddanka iyadoo oo markii saddexaad kokooy dibandhiyow weybana maamulka jubbaland usa hadda wade diyaargarowgii inka dambeeyay ee ka eedan doorashada agalka sare meelo dhegeystayaal warkadu hornamaysiin kula socotaan weyba idaacadda reediyo baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka dowladda ugandha ayaa weyba xildhibaanada dalkaas gacanta ku saartay soddon milyan oo dollar si iyo onkagadadan baabuurta raahada ilaa dalkaasi usa ee ta aan la daala dhiyahaya xanuunka covid tomiyo sagaal xildhibaan kasta oo qoondaah xildhibaan kasta ayaa weyba qoonda ahaan lansiyay lacag dhan labaatan kun oo milyan labaatan milyan oo shilinka ugandha ah waana dhikanta honto iyo lidhibiic shan boqol oo dollar si iyo on helan baabuur cusub xildhibaan kasta oo ku tirsan baarlamaanka ugandha wayboos mashaar ahaan bille aan qaaday siyeed kun oo dollar meelo hoos meelo hoogsatada iyo bilihii helaan celcelis ahaan labaatan dollar iyadoo oo macal macalin macalinkuna uusa qaado toddobaatiyo shan dollar bileeba waddanka ugandha ayaa ku nool afartiyo shan milyan oo qof sa la sheegay in hal milyan qof keliya laku tallaali covid tomiyo sagaal iyadoona la diiwaangeli sagaaliyo kow kun dhibi toddoba boqol iyo toban oo qof oo kiisas ee covid tomiyo sagaale meelaha iyo lama dhibi aafar boqol sagaaliyo li kalena iyoon dhimadeen coronavirus warkii dhegaystayaala duhurnimaadu redio baydhabo ee beledka baydhabo aysiin kula socoteen antayaniinka egi warka waa intaasiin ku jeediah islantanaasin ku saaray anagoo ah saciid maxamed nuur sabriye warkanla qaybta farsamada infidhi saaxiibkai xasan jookar warkan dhegaystayaalku kale lamadanti maro kale hawda dib oon kulmaana ammaan alla
waa eight nine bounty five fm radio baydhabo waa eight nine bounty five fm radio